waalidiinta magaalada jowhar waxay kaalin weyn ka qaadan karaan kor u qaadista waxbarashada caruurtooda waxayna ku lug leedahay in ay kormeeraan waxbarashada caruurtooda ku dhiirigeliyaan inay dadaalaan iyo in ay ka hortagaan waxyaabaha hoos u dhigi kara waxbarashada waxaa sidoo kale muhiim ah in waalidiinta ay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada islamarkaana ay ka faa'iideystaan fursadaha tiknolojiyada si caruurtooda looga siiyo waxbarasho tayo leh iskaashiga waalidiinta macalimiinta dowladda iyo hay-adaha bulshada ayaa muhiim u ah kor u qaadista waxbarashada guud ee bulshada magaalada jowhar cumar saalax cabdi waxa uu ka mid yahay macalimiinta magaalada jowhar wuxuuna waalidiinta ku nool magaalada jowhar ugu baaqay inay ka shaqeeyaan inay ka hortagaan waxyaabaha hoos u dhigi kara waxbarashada caruurtooda sida shaqooyin ama howlo kale oo caruurta ka dhigi kara kuwa ka fog waxbarashada waxaana muhiim ah in waalidiinta ay caruurtooda siiyaan fursado ay waxbarashadooda si fiican u qabtaan waxaa la rabaa marka in loo guntado madaxda hirshabeelle ee waxbarashada tan federaalka ah inay u guntadaan sidii taayada waxbarashada kor loo qaadi lahaa sidee loogu qaadi karaa waxaa loogu qaadi karaa marka ugu horeysa waalidiinta waa innocents innocents waxaa dhiyaadaa ilmahooda waxay u diraan subixii iskuol ay u diraan laakiin ma dabagalaan ma dabagalaano cunugeeda wax muu bartuu hayaa mase wax ma bartuu hayo su-aashaas ma isweydiiyaan waxawaa cunug uniform oo wataa buugtooda ma kontaroolaan waalidiinta inoosato marka waalidiinta in la tuso in mataqaanaa oo ay ardadooda kontaroolaan waxbarashooda la socdaan aan kasoo gudubno waxaa kaloo kor loogu qaadi karaa macalinka noloshiisa oo la sameeyo oo la wanaajiyo macalinka dayac buu taagan yahay xag sharciyeed iyo xag dhaqaale macalinka wuxuu taagan yahay dayac macalinka noloshiisa kor loo qaado waxaa kale oo lagama maalmaana oo la sameeya lagama maalmaana kormeerayaasha waxbarashada loogu talagelayo oo loo dirayo waa inay ahaadaan kuwa qiimeyn karo qaabka wax loo dhigaayo kuwa qiimeyn karo waxaa usoo diri waxaan aragnay kormeerayaal oo soo diraan waxaan aragnay oo aan xataa macalinka ciwaanka sabuurda ku yaallo aanan akri karin aa kormeer lagu soo dirayaa kaas muxuu kordhinayaa waxaa loo baahan yahay marka in loo guntado loo guntado in la joojiyo oo la joojiyo mobaylada dhibaatada loo keenay in la joojiyo oo lalaga joojiyo intaasoo dhan iyo wax kasii dara manaahijta oo la hagaajiyo waxaasoo dhan markii laysku soo wada duubo oo mataqaanaa wax laga qabto ayaa waxbarashadayn waxay noqonaysaa waxbarasho mustaqbal leh waxaa muhiim ah in waalidiinta lagu wacyigeliyo muhiimada waxbarashada inay fahmaan doorka ay leeyihiin horumarinta xirfadda caruurtooda wacyigelinta ayaa ka caawin karta waalidiinta inay fahmaan in waxbarashada aysan keliya ahayn waajib balse ay tahay mid muhiim u ah mustaqbalka caruurtooda